Suuqyada lagu iibiyo shidaalka ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka. Hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka ayaa waxaa sababay waxa yaraaday gaadiidkii safarka u aadi jiray Muqdisho iyo gobollada waqooyi ee Soomaaliya kuwaasi oo si maalinle ah u soo iibin jiray shidaalka. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada shidaalka ayaa ka warbixiyay waxa sababay hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka.
shidaalka markii hore waxaan gadi jirnay ee, basiinka laba boqol iyo toban doolar haddana wuxuu joogaa laba boqol iyo saddex doolar ilaa laba boqol iyo laba doolar Ee, naftada markii hore waxaa la gadi jiray boqol toddobaatan iyo sideed haddana waxaa la gadaa boqol toddobaatan iyo saddex boqol toddobaatan iyo labo Ee, hoos u dhacana waxaa keenay inuu hoos u dhaco ee, maxay ahayd isku socodka ee, gawaarida ee, gobollada dhexe ee, maxay ahayd gobollada waqooyi ilaa muqdisho baabuurta socoto iyo isku socodkooda iyo ay yaraaday sababas awgeeda u yaraaday saasa jirta saaxiib kana tirsan eh, bulshooyinka magaalada beledweyne kuwaas oo iibiya ama ka ganacsada qeybaha kala duwan ee agabka shidaalka iyo basiinka waxyaalaha kala duwan ee loo isticmaalo gawaarida Eh, ma- maalmahan dhawaanahan waxaa hoos u dhac ku yimid dhankaas iyo iibsiga shidaalka boqol iyo shan iyo toban ama boqol iyo toban la gadi jiray oo kale hadduu boqol iyo shan boqol iyo afar ayuu u imaaday marka hoos u dhac ayaa jiro oo dhankaas iyo ku saabsan shidaalka Eh, waxaana sabab u ah wadooyinkii oo ama gawaarida oo socodkeeda badnayn oo dhankaas iyo muqdisho iyo gobolada bariga soomaaliya aadi jiray oo inta badan socodkooda yaraaday ayaana sabab u ah hoos u dhacaas